walaalo xiisada ayaama dhexdaas ayay aada u taagnayd dadku mataqaanaa soomaalida waxay ka dacwoonayeen baabuur laga jajabiyey iyo iskuullada caruurta oo banaanbax sameeyey waktigii kuleylaha iskuulka marka waxyaala noocaas oo kale abaa jiray marka arrintii waa la waa laisku dayay in la xaliyo community fara badan baa isku dayda inay xaliso arrintii waa la qaboojiyey waana la baaritaan fiicanna waa lagu sameeyey waxaana mataqaanaa boolisku soo helay dadkii baabuurka jajabiyey caruurtii soomaalida hayda iskuullada ka banaan baxay iyagana waa la dejiyey oo gudaha ayaa waxaa la sameeyey program ku saabsan caruurta in la isbaro inta wax kala tabanaysa laisku keeno oo group group fadhiistaan wiigiiba laba jeer laba maalmood laba saacadood oo markaasna ay ku dhex jiraan communityga dadka activistayaalka iyo booliiska iyo mataqaanaa kuwa maamulaha iskuulka intaba ay dhex joogaan marka arrintaa waan ku guuleysanay waan xalinay alxamdulilah waan gartay waxaa idin soo booqday toddobaadkan gobernatoraha amaba guddoomiyaha gobolka minnesota mark dayton muxuu idinku yidhi markuu idinku yimid magaalada st cloud runtii waxay ahayd wax history ah in la keeno mataqaanaa governorka magaalada st cloud oo tuulo yar ah risical problem badanna ka jiray muddo runtii markuu noo yimid dad si isaga keligiis ma joogin waxaa joogay house representative jim noblock nin la yiraahdo waxaa joogay mataqaanaa duqa magaalada waxaa joogay mataqaanaa police chiefka waxaa joogay qolyo kale oo mataqaanaa human rightska iyo waxaas u dooda waxaa joogay black council minnesota waxaa joogay dhakhtar soomaali ah oo farmasi kuleh halkan minneabolisna kuleh mar dhowna farmasi ka furtay st cloud marka dad badan baa iskugu yimid ilaa boqol qof dadka su-aale ayay weydiinayeen mataqaanaa governorka marka su-aalihiina si fiican buu uga jawaabayey ku salaysnayd dad cadaana iyo dad madow ah oo mataqaana african americana ama soomaaliya ayaa su-aalo fara badan ka dhiibtay waan gartay wixii ugu muhiimsanaa eed iiga sheegi kartid oo meesha ka sheegay maxay ahayd runtii dadka su-aalaha weydiinayay mid kamida oo nin cadaan ahaa ayaa wuxuu weydiiyey mataqaana minnesota mataqaana dadkan imaanaya yaa barfay gareeya yaa lacag siiya qolyaha lacagta siiya ka dambeeya wa-ayo qaxootiyada maxaa nalagu keenayaa something like that nin soomaaliya oo kalea marka isna kacay oo isna su-aashii ka daba tegey wuxuu yidhi annaga waxaa nala siiya dhaqaalaha dadka la siiya loogu talagalay dhaqaaluhu dadka maraykanka oo dhan buu ka siman yahay dad ajinadiga keliya ma la siiyo waa dadka cadaanka xataa way qaataan marka waxa resourcega socialka ee dadka la siiyo annaga si fiican nalooma siiyo waana lagu cadaadaa dadka iyagana waa lagu cadaadiyaa waana lagu hadalhayaa waana lagu cambaareeyaa buu yidhi marka governorka kacay runtii arrintaas aada uga xanaaqay isagoo muujinaya wejigiisa aad ka dareemayso mataqaana arrintaan aada uga xun yahay oo waxana wax soo noqnoqday waayaan buu yidhi aan saan maqlay sancloud marka wuxuu dhahay sancloud ama minnesota ma aha minnesotadii soddon sano ama konton sano aan ku noolaan jirnay aniga agekayga markaad eegtaan iyo adiga agekaaga isagoo ninka cadaanka u jawaabaya marka wuxuu dhahay aniga adigu markaad int ani adiga markaan uyareerayn maga magaaladan joogi jirna maaha minnesota waa minnesota cusub sidaa darteed waxay minnesota cusub ka tahay dad ajnabiga oo kala gedisan oo diimo kala gedisan labaa jooga imaaday sidaa darteed marka ciddii aan rabin buu yidhi dadkaa imanaya oon soo dhaweynayn oo dhibsanaya iskaga guuraan wadamo kale ama gobollo kale ha tagaan oon laga helaynin malaa boqolkiiba hal qof laga helayo dadka ajnabiga waan gartay marka arrintaasi inteen leeg bay as leedahay kaalin bay ka qaadanaysaa in xiisadii isirka ku salaysnayd ay qabowdo wallaahi wax weyn bay ka qaadanaysaa aad waxaan ugu mahad celinayaa ururka n w s c b la yiraahdo oo xuquuqda dadka madowga u dooda waddankan usoo doodi jiray haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda waxaan isleehay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka intaan rag ilaa boqol boqol iyo konton qof bay ahaayeen waa buuxeen weliba si kadisu ku yimid governorku maan dadka aada looguma sii sheegin haddana waxay saabtee dadka warka waa isgaargaarsiiyeen meesha waa la waday waa lasoo buuxiyey waa lasoo buux dhaafiyey marka waxaa aada uga bedeshay hadalkiisii ahayd minnesota ma aha minnesotadii soddon sano ama konton sano aad baa loo hadalhayaa magaalada facebookyada social mediada websiteyada aad baa loogu hadalhaya ereygaa runtii dad badan oo cadaana ayaa weliba aada u hadalhayo oo mataqaana soo dhaweeyay hadalka uu governorka ku hadlay sababtay tahay wax ka rida ayaa lala-aa dadkan reticalka ka hadla ee dadka madowga ama dadkan ajnabiga soomaalida midabta koora ama dadkan kale wadankadan imaada marka sidaa darteed wax badan buu ka bedelay runtii bulshada dad iyagoo aada u faraxsan bay ka baxeen meesha